بسم الله الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على رsuuل اللh وعلى آله وصaحبه أجمaعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii الrاaئd في علم الفrاaئd waxaa inoo dembeeyey mawaanicdii ertiga mancinayay wuxuu ka warramayay gaar ahaan sheikh raximah الlahu taعaalى kii ugu dambeeyey waa اkhtilaaف الdiin wuxuu noo soo sheegay اkhtilaaف diinku inay tahay beyn الإسلاam والكfr yani haddii labadii qof isdhexlayay mid uu muslim noqdo midna gaal uu noqdo isma dhexlayaan wuxuuna soo qaatay xadiidkii laa yariu lmuslim اlkaafir wala alkaafir اlmuslim wuxuu ka soo reebay sheekhu ila irth bilwalaa kaas mooyaane facinda imaam facinda alimaami axmed laa yamnachu bih yani markaa bilwalaa isagu ma diidayo inay isku dhexlaan liqowlihi sal اllau alay wasalam laa yariu lmuslim nasraani nasraani muslim nasraani ma dhexlo ilaa an yakuuna inuu yahay nasraanigaas cabdahu addoonkiisa aw amatahu addoontiisa mooyaane bimacnaa qofkan dhintay hadduu addoon yahay sayidkiisana uu nool yahay addoonkaasna uu gaal yahay uu dhexlaya waa laga soo reebaya ule xadiidkan uu daliishaday laakiin xadiidku waa xadiid daciifa sida markaa muxaquba uu tilmaamayo xukmu lmurtad haadaa maxalo murtadka xukumkiisii kii ridoobay xukumkiisii halkan ayaa lagaga hadlayaa wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala almurtadu luqatan almurtadu luqatan ka ridoobay xagga luqa ahaan luqatan ay fi luqa huwa raajicu waa kii laabtay wey rajaca fahuwa raajicun waa kii laabtay weeyaan rajaca camaada muxuu ka laabtay can alislaam islaamnimaduu ka laabtay ila lkufri buu u laabtay ka qowlihi tacaala walaa tartaduu ha u noqonina calaa adbaarikum gadaashiina ha u noqonina oo fatanqaliu marka aadaad guddoontaan kuwa guddoomay aad noqdaan dib u noqday khaasiriina xaalatii kuwa khasaaray fatanqalibuu aad noqotaan kuwa noqday khaasiriina kuwa khasaaray bimacnaa inqilaabka waxaa weeyaan shaygiga markaasi xagga kale loo gediye wey inqilaabku ayib inqalaba ra'san cala alcaqd baa la yihahda shayga markii yani marka islaba rogo baa la inqalaba ra'san cala alcaqd bimacnaa madaxii baa xagga hoose tegey lugihiina xagga sare ay yimaadeen marka walaa shaahidku waxa wey walaa tartaduu calaa adbaarikum yani ha u noqonina xagga dambe oo gaalnimo ha u noqonina marka almurtadu bimacnaa alraajic waxaa kaloo lagu sheegaa murtadku inuu yahay qofkii muslimkaa inuu sameeyo ficil ama inuu ku hadlo hadal ama uu aamino shay islaamka usan qiraynin an yafcala almuslimu ficla aw yaquula kalaama aw yactaqida shayئa laa yuqirhu اlislaamu albatta yacni inuu sameeyo kii muslimka ahaa ficil ama an markaas oraah ama ictiqaad uu aaminaya shay shaygaasoo islaamku marna uusan qiraynin arrinka noocaas wuxuu noqonaya ridduu noqonaya ridda cala islaam ayuu noqonaya xaggaas waa agga luqada weeyaan xaggaas waa agga luqada wa sharcan huwa man kafara bacda islaamihi man kafara bacda islaamihi waa midka gaaloobay islaamnimo kadib bimacnaa muslim buu ahaa wuu ka noqday oo gaalnimo ayuu u noqday wa amaa xukmuh murtadka xukumkiisu fa huwa laa yariu ma dhexlayo walaa yuurau la dhexli mayo walaa yuurau la dhexli mayo wa maaluhu maalkiisuna fay-un waa fay libeyti maali lmuslimiin waxaa la dhigayaa beytumaalka muslimiinta la dhigayaa fayga waxaa la yihahdaa waa maalka dagaalada laga soo qaado biduuni xarbin haddii lagaga soo qaado dagaalna waxaa loo yaqaana haniima loo yaqaanaa haddii markaasi biduuni xarbin lagaga qaadana waxaa loo yaqaanaa fay baa la yihahdaa maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli اlqura ma afaa allahu calىa rasuulihi minhum fama awjaftum calayhi min khayli walaa rikaabi walaakina allaha yusalitu rasulahu calaa man yashaa marka faygu waa xoolahaasa la yihahdaa marka xukumka murtadku waxaa weeyaan inuusan waxba dhexlaynin waana bilijmaac waxaa soo naqliya ibnu qudaama ijmaacaasi iyo keyrkiis isaga wax ma dhexlayo walaa yuurau walaa yuurau la dhexli maayo sheekh wuxuu tilmaamay mucaliqu hada huwa qowlu jumhuur اculamaa wa huwa qowl aimati اarbaca afarta imam saasay ku tageen wdalika licumuumi xadiidi usama ibnu zayd waa xadiidkii usama ibnu zayd soo marnay laa yariu muslim اlkaafir waa caam idan isma dhexlayaan marka mar hadduu ridoobay de waa gaal idan hadduu dhintaan la dhexli mayo oo maalkiis waxaa la dhigayaa yani markaa baytulmaalka la dhigayaa haddii asagu laga dhinto oo qaraaba ay dhintaanna ma dhexlayo liannahu laysa bimuslimin muslim maaha xataa yarihahu almuslimuun ilaa markaa muslimiintu ay dhexlaan oo muslimiintu waxay dhexli lahaayeen hadduu muslim yahay way dhexli lahaayeen laakiin yani waxaa loo dhexli waayey inuu muslim noqon waayey wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wamaaluhu maalkiisu fayunfay weeye oo libeyti maal muslimiin la dhigayo beytmaalka lannahu laysa bimuslimin muslim maaha xataa yariahu yan markaasi ilaa dhexla muslimuun muslimiinta hadduu muslim noqon lahaa waa la dhexli lahaa walaa walaa yuqaru lagu qiri mayo bimacnaa loo qiri mayo cala irtidaadihi inuu ridoobay xataa yariahu ilaa ay dhexlaan ahlulmila yan markaasi kuwa diintooda uu qabtay ahlulmila kuwa kuwa diinta usaaxiibka ah allatii miladaasoo irtada ilaahay u ridoobay muxuu ujeedaa sheikhu intaas wuxuu ujeedaa ninkii ridoobay muslimiintu ma dhexlayaan limaada maxay u dhexli waayeen nabigu calayhi salatu salam wuxuu inoo sheegay laa yariu muslimu alkaafir wala alkaafiru muslim waa xadiid caama wey xadiid usama fi saxiixeyn ayib taas waa middaas haddaba diintii uu galay ilaa uu ridoobay soo maha yahuudi buu noqday ama christan buu noqday kuwa uu ridooba miyaysan dhexlaynin kuwaasna ma dhexlayaan limaada lianna loo saamixi mayo inuu diintaa ku sugnaado looma saamixi mayaba wa xadiisku muxuu ahaa man badela diinahu faqtuluuh qofka diintiisa bedelaa dila laa yaxillu dama mri'in muslim yashhadu an laa ilaha ila allah ila bixdaa halaath waxaa ka mid a marka almufaariqu ataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca ayaa ka mid ah idan muslimiintana ma dhexlayaan lanna waa way iskhilaafeen xagga diinta isku khilaafeen kuwa uu diintooda galayna ma dhexlayaan lianna waaban loo ogolaanan inuu diinta ku sugnaadaan loo ogolaanayn oo hadduu ridoobo markiiba qorta laga jaraya man badela diinahu faqtuluuh idan maalkiis xaggee la geynaya marka hadday muslimiina dhexli waayeen kuwuu qabtan ay dhexli waayeen xaggee la geynaya beyt maal muslim baa la dhigaya walaa yuqaru la qiri mayo cala irtidaadi riddada uu ridoobay lagu qiri mayo macnaa loo ogolaan mayo loo iska ohan mayo iska iska noolow oo diinta aad kusug yani aad qabatay ku sugno la ohan mayo xataa yariahu ilaa ay ka dhexlaan ahlulmila diinta kuwa ahalka u ah allatii miladaasoo irtada ilaahay u ridoobay diinta xaggeeda uu qabtay kuwa ku sugan dhaxla oo isdhaxla la ohan mayo maxaa loo ohan waayey waayo waxaan la ogolaanaynba inuu diinta ku sugnaadan loo saamaxaynba markaba waa la khaarijinayaa islaamna de hore oga tegeyba idan laysa laa yarihu muslimuun wlaa ahl mila alati irtada ilayha khamisa tawriiu mualaqa halkan wuxuu kaga hadlaya sheikhu raximah llahu tacaala mualaqada yani markaasi dhaxalkeeda gabadhii la furay aalaaqu arajci alaaqi rajciga ahaa alaaqa rajciga waxa weeye waa midka gabadhu uu ninku soo ceshan karo rajci baa la yihahdaa yahbutu tawaruhu wuu sugnaanaya isdhaxlidu bayna zawjayn labada zawj labada isqaba sawaaء kaana طalaaqu ha noqdo fii xaalati sixa xaalad caafimaad ama ilmarad ama ha noqdo xaalad xanuun maadaamat zawjatu maadaama zawjadu ay tahay lam takhruj midaan ka bixin min min alcidati ciddadii midaan ka bixin wa hada bilijmaac arrinkan waa lagu ijmaacsan yahay ciddadii hadday ka baxdana ma dhaxlayso bilijmaac soo waadix maaha marka haddii intay ciddada ku jirto way dhexlaysaa waa bilijmaac hadday ciddadii ka baxdana ma dhexlayso bilijmaac ayb idan yahbutu tawaarihu waa sugnaanaya bayna azawjeyni sawaun kaana alaaqu ha ahaado fi xaalati sixa isagoo caafimaad qaba ama marad maadaamat azawjatu maadaama gabadhii ay tahay lam takhruj mid daa'imaysa lam takhruj mid aan ka bixin min alcidati ciddadii aalaaqu baainu alaaqii baa-inka ahaa ida kaana fi xaali sixa haddii markaasi xaalad caafimaad ay tahay falaa tawaarua isma dhexlayaan falaa tawaaruha baynahumaa isma dhexlayaan wain kaana fi lmarad hadduu yahay alaaqaasi baa-inkaa xaalad xanuun fi marad اmakuuf maradkii aan markaasi loo cabsanayey waa kii wax cabsiinay bimacnaa qofkan inuu dhinto buu markaasi halis u yahay walam yutaham lama tuhmaysan biqasdi xirmaanihaa gabadhi inuu markaas u qasday inuu ka qadiyo min almiraati dhaxalkii kamaa ida sa'alathu waa sida inay weydiisato alaaqaha furniinkeeda alaaan uu ku furo faajaabaha uu ajiibay fainahaa gabadhi laa tariu kadalika taso kale ma dhexlayso alaaqii rajciga inay dhexlayso waa bilitifaaq hadduu alaaqaasi dhamaado yani rajciga uu dhamaado ciddada ka baxda inays dhexlayn waa bilijmaac halkan wuxuu noo sheegayaa alaaq hadduu baa-in yahay alaaqi baa-inka waxaa weeyaan ciddadii baa ka dhamaatay gabadhii gabadhi saddex buu ku furay markaan ku soconno madhabka oranaya saddexda marka lagu furo saddexdu hal mar bay dhacayaan haddaan ku soconno madhabkaas gabadha saddex buu ku furay gabadhaasi baa inay noqotay labaa loo kala qaadaya marka xaalka uu furay inuu ninkaasi caafimaad qabo iyo inuu yahay nin xanuunsan ayaa loo kala qaadaya ayib saddexdiiba ku furay uuna caafimaad qabaa isagoo xaalad caafimaad ku yani ku jira buu gabadhii furay isma dhexlaya arrinkaasi yani waxaa weeyaan wax dhexala ma imaanayo wa hada bilijmaac waa lagu ijmaacsan yahay taas haddii laakiin xaalatulmarad asagoo ku sugan weliba xaalad marad halis ah ayaa ninka ku dhacay markaasuu gabadhii furay taana labaa loosii kala qaadaya in uu yahay ninkani mutaham gabadha inuu doonayo u qadiyo oo dhaxalka u ka qadiyo iyo inuusan dooneyn maxaa lagu kala garanayaa inuu doonay inuu qadiyo inuusan qadin maxaa lagu kala garanayaa markuusan mutaham ahayn waxaa ka mid a tusaale sheekha tusaale tusaale inoo sheegayo wuxuu noqonayaa gabadhi ba waxay tihi yani markaasi saddex ugu fur bay tihi ninkii oo xanuunsan bay aragtay oo xaalad halisa ku jira waxay tihi طaliqnii bihalaaثi ya rajul saddex ugu fur bay tihi faطalaqaha halaaثa saddex buu ku furay sawaadx maaha xaalka noocaas ma dhexlayso limaada xaalad xanuun ha ku sugnaado laakiin alaaqani muntaham ninkani maaha gabadh inuu qadiyo la tuhmaysan mayo limaada lan ayadaa dalbatay ayadaa tiri fur saddex ugu fur bay weliba tiri saddexdiiba ku furay khalaas muntaham markaasna ma noqonayo xaalkaasna ma dhexlayso haddii la tuhmaysto fain tuhima haddii la tuhmaysto biqasdi xirmaanihaa inuu u qasdi inuu xoolaha ka qadiyo wadalika arinkaasna xaasiln wuxuu ku dhacaya ku xasilayaa kamaa idaa sa'alatu marka ay weydiisto gabadhi an yuطaliqaha inuu furo rajciyan ay alaaqa rajciyan alaaq rajciya faطalaqahaa baa'inan gabadhi baa'in buu ka dhigay warisatu way dhexlaysaa ayib walow inqadat ciddatuhaa walow ciddadiiba ha dhamaato bishari maa lam tatasawaj waa haddii nin kale aysan guursanin aw tartada aysan ridoon ciyaada bilah kalqaatili oo kale weeye waxaa loola dhaqmayaa kalqaatili kii wax dilay oo kale iyo caamal waxaa loola tacaamulaya calaa naqiidi maqsadihi maqsuudihi maqsuudkiisa cagsigiisa yacni halkan sheekh wuxuu inoo sheegay raximah llahu tacaala waa soo sheegnay gabadhii baa-inkeed haddii la furo ninkina xaalad caafimaad uu ku furo isagoo caafimaad qaba ma dhexlayso haddii xaalad marad uu ku furo weliba maradkuna uu yahay mukhwif oo markaasi gabadh yani mutaham uusan ahayna ma dhexlayso tusaalahan sheekh wayna siiyey iyadaa dalbatay dalaaqii baa-inka wuuna furay khalaas ma dhexlayso xaaladda sheekhu noo sheegay waxaa weeyaan ninkii waa mutaham waa la tuhmaysay xaalad yani markaasi asagoo xanuun halisa uu hayo buu gabadhi furay waana mutaham oo maxaa yani seebuu mutaham u yahay wuxuu mutaham u yahay waxay ku tiri hal dalqad igu fur aliqnii bialqatin waaxida faطalaqaha halaaa saddexdii u sraaciyey ninkuna xaalad xanuun buu ku jiraa halis ah sawaadix maaha alaaqii buu baa-in ka dhigay ayadna rajci bay doonaysa hal dalqad igu fur ayib way dhexlaysa xaalka noocaasa xataa hadday cidadii ka baxdo oo ninkii xanuunki baa la dheeraaday markaasa wuxuu sii noolaa sanad kadib famaata bacda sanatin ayuu dhintay gabadhaas way dhexlaysaa walow inqadad ciddatuhaa laba shardi baa loo dhigayaa mar hadduu mutaham noqday laba shardi baa loo dhigaya gabadhii inaysan nin kala guursanin iyo inaysan ridoomin sidaa loo dhaqmayo waxaa la mid ah ninkii wax dilaa nin baa maalan wuxuu dilay nin baa wuxuu dilay ninka udhexal lahaa buu dilay wuu sugi waayey markaasuu dilay miyuu dhexlayaa maya laa yaris anaga soo sheegnay qatli hadduu yimaado ma dhexlayo qatligu waa maanic min alirhi idan ninkana waxaa loo dhaqmayaa ninka qaatilka oo dilay kii u dhexli lahaay oo kale baa loola tacaamulaya maadaama gabadhan uu doonayay inuu xoolaha ka qadiyo usaa u furay gabadhaas way dhexlaysaa ilaa ninkan markuu ninka dilayo muxuu dilayaa xoolaha adeeg soo maahan kana gabadha muxuu furayaa yaysan ku dhexlan soo maahan xoolaha inamadaadi iyo adeerada awooyada yani si adeeradaa iyo awoyaashaa sibuu isleh islaanta waxbaa ka siini sawaadix maaha idan naqiidu maqsuudihi baa loo dhaqmaya waa le gabadha ku dhexlaysaa xirmaan buu doonayey waa la siinaya kaasna muxuu islaa xoolaha qaado laakiin xirmaan idan waa naqiidu maqsuudihi maqsuudkiisa cagsigiisa weeye qaacida waxay tahay man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqa bixirmaanihi qofka shay dadejistaa aan waktigiisi la gaarin waxaa lagu ciqaabaa shaygaasi xirmaankiisa qaacida waxay ku qumaysaa ninkaasi dilay yani markaasi kii u dhexli lahaa oo sugi waayo oo saa ku dilay yani markaa waa la dhexal siiyey gabadhanna waa la mido maadaama uu ninkani doonayo xoolihii inuu ka qadiyo oo saa u u furay waxaa laleeyahay maqsuudkaagii cagsigiisa lagula dhaqmayaa oo gabadhi way ku dhexlaysaa walow ciddadii ha ka baxdo walow markaasi maradkaasi walow ciddada ha dhamaato haddaysan guursanin aysan ridoomin waa ku dhexlaysaa fain ituhim haddii la tumaysa ninkii biqasdi xirmaaniha gabadhi inuu qadiyo haduu inuu doonayo wadalika kama idaa saalathu waa sida inay weydiisato kama idaa saalathu kama idaa saalathu an yualiqha inuu furo bay markaa dalbatay rajciya laakiin rajci lagu furo طلاقا رجعيا فطلقها بائنا طلاق بائن كفري ورثته way dhexlaysaa walow inqadad ciddatuha ciddadeedu haba dhammaato maa lam tatazawaj waa haddii aysan guursan aw tartad amaysan ridoomin kalqaatili oo kale weeye kii wax dilay yucaamalu waa loola dhaqmayaa calaa naqiidi maqsuudihi maqsuudkiisa cagsigiisa naqiidka waxaa weeya shayga shay kasoo horjeedaa naqiid la yidhaahdaa oo markay tilmaamanaya ashyaada nisbada ka dhexaysa waxay dhahaan waa naqiidaan iyo annaqiidaan iyo aldidaan iyo almukhtalifaan annaqidan waxaa weeyaan yani laba shay laa yajtamicaani walaa yartaficaan naqidan baa la yihahda kalwujuudi walcadam annaqidan baa loo yaqaanaa laa yajtamicaani walaa yartaficaan labadaas shay mana kulmaan mana wada maqnaadaan maxaa loo yaqaanaa annaqidan kalwujuudi walcadam shaygan ima waa inuu jooga waa ima inuu maqnaadaa kaleyli wanahaar ima habeenku inuu inay inay wada inay yani markaasi ma kulmi karaan habeenay maalin oo lama oranayo waana habeen waana maalin laa yajtamicaan walaa yartaficaani labadood ma kor noqon karaanoo habeenna maahan maalinna maahan miyay jirtaa waa maya ma jirayso shaygani waa mawjuud macduum miyay dhacaysaa laa yajtamicaan walaa yartaficaan mawjuudna maahan macduumna maahan ma dhacayso idan annaqiidaani laa yajtamicaan walaa yartaficaan adidaan waxaa weeye laa yajtamicaan waqad yartaficaan laa yajtamicaani ma kulmaan laakiin waqad yartaficaani inay labaduba la waayaan suurtagal ah sawaadix maaha laa yajtamicaani waqad yartaficaan sida aلsawaad wاlbayaad shaygani waana cad yahay waana madowya hal yumkin laa yumkin laakiin yartaficaan oo shaygan waaba cas yahayba idan irtafaca laakiin waxaa la oranayaa laa yajtamicaani waqad yartaficaan kالsawاadi واlbayaaض yartaficaan fayasiru makaanahuma abyad sawaadix maa almukhtalifaan waxaa weeye yajtamicaani wayartaficaan yajtamicaan wayartaficaan sida albardu alburudaة wالsawaad yajtamicaani fi اlaswadi albaarid sawaadix maha waqad yartaficaan abyadu غayru baarid sawaadix maaha marka nisbada waxay noqonaysaa naqiidaanku waa laba shay oo laa yajtamican walaa yartaficaan wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala marad اlmakuuf maradka wax cabsi gelinaya waxaa weeye kadaatiljambi oo kale weye xanuunka la yidhaahdo wasartaani oo kale weeyi wanaziifi oo kale weeyi aw irucaafi daa'imi oo kale weey marad mukafifka waa si daatuljambi waa ti beydi daatuljambiga waa ti beydi wey wasartaani waa kansarkii wالnaziifi waa dhiigbixi naziif aw irucaafi daa'im waa rucaafka rucaafka waa sanka dhiiga ka yimaada gororka ama hunuga soo maha hunugaas weeye ayib gororna waa loo yaqaanaa ayib marka kaasa waa la yihahda arucaafu daa'im waa dhiigga sanka ka imaanayo laakin joogtada ah kan joogtada ah qofka ka soconaya weeye marka xanuunadaasi qofka hadday ku dhacaan waxaa weeyaan waxay noqonayaan qofkii xaalad halis ku jiraa laakiin daatljambi oo kale yani hadda t bayd oo kale yani hadda waxay ka mid tahay xanuunada sahlan bay ka mid tahay qofka dawadii qaato si saxan u qaato waa min ashal amraad laakiin beryihii hore intaan xanuunka la helin dawadiisa baa qofka hadday ku dha xanuunka hadduu ku dhaco ya neef cadho qabo kal waa soo maha waa laga carari jiray or t bay baa ku dhacday sawaadix maaha lakin hadda sidaa maahan waa xanuun basiid ah bimacnaa qofka dawada hadduu qaato si saxana u qaato calaa tuul qofka insha allah waa ka caafimaadaya marka hadda wuxuu ka mid yahay xanuunada sahlan buu ka mid yahay ayib marka kansarkaas laakiin waa xanuunada halista oo qofka markaas hadday ku dhacaan markaas halista wey xanuuno kaleo markaa halisna waa jiraan marka almuhim xanuun markuu qof ku dhaco la oranaya qofka inuu ka kaco waa halis inuu ka kaco waa adag tahay ee waxaa loo yaqaanaa almarad lmukhwi wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala fain lam yakun ilmaradu hadduusan ahay maradku makuban mid laga cabsanaya ama mid cabsi gelinaya wadalika wac ka wajci ka wajci dirsin waa gows ku xanuunay oo kale wa sudaacin waa madax xanuun oo kale wa xumaa yasiira waa xumad yar oo kale falaa tawaaruha dhalid falaa tariu ma dhaxlayso liintifaai tuhma tuhmad mesh bay ka baxday bimacnaa gabadhi wuxuu furay ninka xanuun yar baa ku dhacay gawska baa yar xanuun kaasu waa ku furay maanta gawska yar xanuunaya sawaadix maaha loo ohan mayo ninkii geeri buu ka cabsanayaayo yaysan ku dhexlin bu gabadhi siday loo ohan mayo waayo ilig yani markaasi waa loo dhiban karaa hadduu ilahay kugu talagalo laakiin sida la yaqaano maaha madax xanuun yar baa qof ku dhacay wuxuu faanti taaliq ninkaasi mutaham maaha xumo yar baa qabatay xumad yar baa qabatay kullu haada haddii markaasi gabadhii uu ku furo ayaa maradkaasi aan mukhawif mukhwifka ahayn yani marka xaalka noocaasa ma dhexlayso maxaa yeeley meeshii tuhma marka waa ka maran tahay marka dirisku waa gowska wey dirsigu waa gowska gowsaha laftooda dhowr bay uqeybsamayaan oo ilkaha marka laga hadlayo insaanku uu leeyahay labiyo soddon ilig buu leeyahy qofku labiyo soddon ilig ayuu leeyahay labada ugu horey waxaa la yidhaahdaa athanaaya baa la athanaaya athanaaya sawaadix maaha athanaaya asufla iyo alculya laba sare iyo laba hoose labada ku xigan waxaa loo yaqaanaa alrabaaciyaat alrabaaciyaat waa dhoolasha weeye kuwana waa foolal kuwana waa dhoolal waa kuwa ku xiga weeyaan sawaadix maaha alrabaaciyaat baa la yidhaha iyana waa afar weeye laba sare iyo laba hoose waxaa ku xiga alanyaab alanyaab waa micyaha weeye waa laba sar iyo laba hoose sawaadix maaha dayib waxaa ku xiga adawaaxik adawaaxik waa gowsaha kuwa kusoo xiga micyaha weeye dawaaxik maxaa loogu bixiyey liannaha tadharu cinda addaxik bay muuqanayaan waxaa ku xiga adawaaxin waa kuwa cuntada shiida yataxanuuna aطacaam cinda alakl adawaaxin baa loo yaqaanaa waxaa ugu dambeeya annawaajid caduu calayha esh binawaajid waa gows dambeedka weeye sawaadix maaha intaa marka laisku geeyo thanaayaadkii waxay noqdeen afar rabaaciyaadkina waxay noqdeen afar anyaabkina waxay noqdeen afar intaas waa labiyo toban wey dayib adawaaxik waxay noqdeen afar adawaaxik waxay noqdeen afar bay noqdeen lagu daray labiyo toban waa lix iyo toban wey waxaa lagu darayaa adawaaxin oo markaa noqonaya yani markaasi yani labiyo toban noqonaya yani markaasi lix hoose iyo lix sare labiyo toban bay noqonayaan labiyo toban lixiyo toban lagu daray waxay noqonayaan labiyo sideed iyo labaatan bay noqonayaan iyo annawaajid oo afar ah laba hoose iyo laba sare afar lagu daray waa labiyo soddonkaas weeyaan wuxuu sheekhu yi raximah llahu tacaala albaab thaani nacam adirsi waa marka waa gowska si guud dirsiga gowska weeyaan ayib albaab الthani baabka labaad waxa wey alwaariثuuna min الrijaali والnisa halka wuxuu kaga hadlaya sheekhu baabka labaad kuwa wax dhexla oo rag iyo dumar isugu jira ragga wax dhexla iyo dumarka wax dhexlayay marka baabka wuxuu kaga waramaya cumuuma ragga wax dhexla iyo dumarka wax dhexla wuxuu sheekhu yi raximah الlahu taعalى awalا alwaariثuuna min الrijaal marka kood waxa wey ragga wax dhexla alwaariثuuna min الrijaali casharaة calى اlijmaal haddii lasoo duuduubo toban bay noqonayaan wa khamsata cashara calى tafsiil haddii la fahfaahiyana waa shan iyo toban weye dayib dhammaanna waxbay dhexlayaan bilijmaac wahum waxaa weeyaan alibnu weeye ibnulibni weye insafala hoos ba ha tago insafala wuxuu ujeedaa bimacnaa ibni ibni ibni ibni ibni toban ha gaaro labaatan ha gaaro hoos ha tago bimaxdi dukuur laakiin waa marka uu yahay mid ku sugan rag markaa aan waxba la socon bimaxdi dukuur macnaa rag keliya ibni ibni ibni ibni ibni ibni waa un rag isdaba jooga wey dumar kuma jiraan marka ibnu ibni wa insafala bimaxdi dukuur rag maxdi ah bimacnaa aysan dumar ku jirin bimacnaa raggaa taxan rag keliya waa inay yihiin ibni ibnigiisa ibnigiisa ibnigiisa ibnigiisa ibnigiisa ka saddexaad waxaa weeye alabu kan afraad waxaa weeye aljaddu weyn calaa korba ha u kaco bimaxdi dukuur rag saafi ah oo maxdia waa inay yihiin aydan lagu noqon yihin bimacnaa rag maxdiga waa inay yihiin maxaa loo jeedaa waa inaysan soo gelin aabbe aabihii kii ku xigay kii kusoo xigay kii kusoo xigay sii wad ragun waa inay yihiin dumar waa inaysan soo gelin aydan lagu noqon yihin alakhu shaqiiq waa walaalkii markaasi meydka la dhashay alakhu laab walaalkii meydka la dhashay xagga aabbo kaana waa kii xagga hooyo xagga aabbo kanna waa kii xagga aabbo alakhu lihum waa a waa kii xagga hooyo meydkay isku hooyo yihiin ibn اakhi shaqiiq waa walaalka ku adeer ku ahaa wey yani meydka ku adeer ku ahaa wey ibn اakh ashaqiiq yani maydka adeer u ah aabbihiibay iskoy isku aaba yihiin wain nazla hoosba ha u dego bimaxdi dukuur ida kaana bimaxdi dukuur wa hadduu ya rag markaa maxdi ah bimacnaa barxla oo waxba aysan la socon dumar aysan ku jirin ibn akhliab yani markaasi maydka adeer u ah waa walaalka inankiisi weeye maydka adeer u ah laakiin aabihiisa maxay yihiin isku aabe wain nazla hoosba ha u dego bimaxdi dukuur rag markaa maxdi ah rag maxda ida kaana maxda dukur macnaa dumar ma soo gudagelayaan waa rag keliya wey alcamu shaqiiq waa meydka adeerkii weeye aabihii la dhashay iskoy isku aaba yihiin alcamu liab meydkay yani markaasi waa adeerkii laakiin aabihii bay isku aaba yihiin ibnu cami shaqiiq shaqiiqi adeerkii shaqiiqa ayaa dhalay wain nazala hoos ba ha u dego bimaxdi dukuur rag idaa kaana maxda dukuur macnaa markuu yahay rag keliya ibnu cam liab yani maydkan adeerkiis laakiin yani asaga aabihii iyo maydka aabihii ayaa isku aaba ah wain nazala hoos ba ha u dego bimaxdi dukuuri rag saafi a markuu yahay bimacnaa dumar aysa soo guda gelin kan afari tobnaad waxa wey azawju zawjkii weeye kan shan iyo tobnaad waxa wey almuctiqu waa kii wax xoreeyey wa casabatuhu iyo casabadiisii almutacasibuuna bianfusihim naftooda casabada u ahaa ayib almuctiq waa kii xoreeyey sayidkan yani addoonkan xoreeyey iyo casabadiisii xagga casabadana ahaa alcasabatu bianfusihim wamaa cadaa haaulaai intaa wixii ka soo haray oo min adukuuri rag ah fa min dawi larxaam dawi larxaam baa loo yaqaanaa kuwaa marka meeshu sheekhu inoogu sheegay afar baa loo qeybinayaa afar baa loo qayb raggaas shan iyo tobankaa afar bay u qaybsamayaa usuul iyo furuuc iyo xawaashi iyo ajaanib usuul maydkaa ka yimid usuulsha marka waa labo alabu waljaddu waa usuul labana waa furuuc maxay yihiin alibnu wa bnu libni waa furuuc inta kale waa xawaashi marka laga reebo labana waxay noqonayaan ajaanib wuxuu noqonayaa muctiqa iyo zawjka zawjku zawjan bu udhaxlayaa muctiquna wuxuu dhexlayaa addoonkiisa sawaadix maaha marka maxaa soo haray inta soo hartay waa walaalaya caruurtood iyo adeeraya caruurtood waa intaas wey sawaadix maaha ade walaaluhu waxaa ka imaanaya saddex baa ka imaanaya caruurtoodan labaa ka imaanaysa waa shan adeeradan waxaa ka imaanaya laba adeer iyo laba caruur ah idhaleen afar baa ka imaanaya marka shan xagga walaalaha ah iyo agga afar xagga adeerada waa sagaal wey sagaal marka lagu daro laba usuulah waa kow iyo toban lagu daro laba furuucah waa saddex iyo toban lagu daro laba ajaanibah shan iyo toban ba isugu imaanaya sawaadix maaha labada ususha waxaa nidhi waa aabba iyo awoowe sax wey hasii fogaad awowuhu laakiin hadda labadaasan tirsanayna labada furuucna waa labadee waa meydka inanku dhalay iyo inanka inankiisi weeye waa laba iyo laba waa afar labana waa ajaanibo meydkan dhintay iyo ayagu ajanabi bay kala yihiin sawaadix maaha waa muctiqi meydkan wuxuu ku dhexlayaa wuxuu ku dhexlayaa inuu xoreeyey qaraabo kama dhexayso ajanabi buu ka yihi gabadhan dhimantay ninkan muxuu ku dhexlayaa ma qaraaba wuxuu ku dhexlayaa inuu yahay zawjkeedi inuu yahay labadan ajaanib bay noqonayaa marka lagu daro laba usuula iyo laba furuuc iyo laba ajaanib intaas waa imisa waa lix weeye xawaashidii waxaa ka imaanaya sagaal waa saddex walaala maydki la dhashay kii shaqiiq ahaa kii laabka ahaa kii laumka ahaa saddex iyo shaqiiqa iyo liabka caruurtay si dha labaday sii dhaleen waa shan markaas sawaadix maaha iyo adeerkii shaqiiqa ahaa iyo kii liabka ahaa iyo caruurtay dhaleen marka xagga walaalahan shan baa ka imaanaya xagga adeeradana afar baa ka imaanaya waa sagaal soo maahan sagaal waxaa lagu darayaa lixdii markaasi ahaa hore aan usoo sheegn laba furuuca iyo laba usuula iyo laba ajaaniba waxay isku noqonayaan shan iyo toban bay isku noqonayaan marka wuxuu raaciyay sheekhu muctiqi wuxuu raaciyay casabadiisa casabada waa inoo imaan doontaa waa la qaybin doonaa casabatun bilgayr iyo casabatun maca algayr iyo casabatun binafs baa loo qaybin doonaa casabada yani markaasi muctiq haddii la waayo kii wax horeeya haddii la waayo asaga casabadiisii ahaa alcasabatu bianfusihim sida inankiisii walaalkii adeerkii kuwaasaa loo jeeda alcasabatu bianfusihim haddii asagii la waayo addoonkii baa dhintay la xoreeyey baa dhintay laakiin waxaa jooga sayidkiisi ma jooga caruurtiisi baa joogta kuwaasaa dhexlaya marka walmuctiqu muctiqi baa dhexlaya wa casabatuhu casabadiis baa dhexlaysa almutacasibuuna casabada ku noqonayay bianfusihim naftooda oo casabada saddex loo qaybiyaa kuwa dhexlaya waxa way casabatu bianfusihim weeye laakiin waa goorma waa markii ninkani qaraabadiisi la waayo addoonka dhintay oo la xoreeyey qaraabadiisa marka la waayo weye hadday qaraabadis joogaan yaa dhalaya qaraabada baa dhalaysa laakiin marka la waayo weye marka uu ninkana dhalaya wuxuu sheeku raximah llahu tacala wamaa cadaa haaulaai kuwa waxay ka soo haray oo min adukuur rag ah fa midib arxaam maxaa ka mid a marka waxaa ka mid ah abtigii baa ka mid ah waxaa ka mid ah awoowihii hooyo aabbaheed awoowihii xagga hooyo baa ka mid ah oo midib arxaam waxaa ka mid a meydka hablihiisii inamaday dhaleen waa min dawi arxaam wuxuu sheeku raximah llahu tacala alwaarihaatu min anisa dumarka wax dhalaya dumarka wax dhaxlaya raggaa markay isu yimaadaan ragga hadda aan sheegnay markay isu yimaadaan waa imi shan iyo toban soo maha saddex baa wax ka dhexlaya bas saddex qof keliya wax ka dhexlaya inanka iyo aabbaha iyo zawjka bas aabbaha iyo inanku ayaa ka soo haraya aabbuhu yuu dhexlayaa inankiisa soo maha inankana yuu dhexlayaa aabihii sax wey marka labadan cid ka hooseysa cid meydka oga sokaysa oo riidaysaan jirinba meydka inankiisa yaa yaa udhexeeya asaga iyo inankiisa waa cidna meydka iyo aabbihi yaa udhexeeya waa cidna idan labadan ayagu waa ku dhegan yihiin yaa soo raacaya gabadha dhimatay zawjkeedii idan gabadhaa dhimatay gabadh baa dhimatay waxay ka dhimatay ninkeedii waxay yani waxay ka dhimatay shan iyo tobankii bay ka dhimatay shan iyo tobankaasay ka dhimatay soomaalix maha waxaa dhexlaya gabadhaas xaaskeedii aabbaheed inankeedii bas maxaa soo haray shan iyo toban baya saddex ka reeb laba iyo toban kale waa iska tegaya sawaadix maaha waa iska tegaya masaladu marka waxay noqonaysaa aabbuhu wuxuu qaadanaya xoolihii sudus inankuna wuxuu noqonaya casabo zawjkuna wuxuu noqonaya rubuc sawaadix maaha xoolihii zawjkii wuxuu qaadanaya rubuc yani oo ah afar meelood meel awowihiina wuxuu qaadanaya xoolihii sudus oo lix meelood meel buu qaadanaya inankuna waa casabo baaqiga soo haray buu sugayaa sawaadix maaha meeshii marka waxaa isku yimid waxaa isku yimid sudus iyo rubuc baa isu yimid rubucu afar buu ka yimaadaa arubuc min arbaca afar baa laga soo qaataa sudusna minayn lix baa laga soo qaata sudus min sita wa rubuc min arbaca afar iyo lix baa isu yimid afar iyo lix hadday isu yimaadaan xisaabaadkii waxaa ka dhexaynaya wax la yidhaahdo tawaafuq baa ka dhexaynaya tawaafuq baa ka dhexay arki doonaahay annisab alarbaca ayaa jira yani laba xisaabood isu yimaadaa imaa inay tamaathulaan ima inay tabaayunaan ima inay tadaakulaan ima inay tawaafuqaan hadda markii lixdan iyo afartan tamaahulna maahan tabaayunna maahan tadaakulna maahan waa tawaafuq sawaadix maahan tawaafuq wey mar hadday tawaafuqaan ariiqadu waxay tahay mid baa intaad qaadato niskeeda baa ta kaleo dhan kuwada dhufanaysaa waxaa kuu soo baxay waxa loo yaqaan aslu mas'ala idan lix inoo kala bar saddex soo maahan saddex waad ku dhufataa afar labiyo toban slmasala xoolihii gabadha ay ka tagtoo dhan lix iyo toban qori baa laga dhigaya gabadhaa dhimatay xoolahay ka dhimatay oo dhan labiyo toban qori baa laga dhigayaa labiyo toban qori ayaa laga dhigayaa labiyo tobankaa qori markaan doonayno inaan zawjka siino xoolihiisa rubuc baan usheegnay soo maaha afartii rubuc min arbaca afartana labiyo tobanka loo qaybinaya saddex qori baa adigu qaadanaya zawjkii aabbihiina lix sudus baan usheegnay soo maaha sudus min sita lix soo qaadoo labiyo tobanka u qaybi labuu qaadanaya aabbihii laba meela iyo saddex meela waa shan soo mahan labiyo tobanki maxaa soo haray toddobada soo hartay waxaa qaadanaya inankii laabaa qaadanaya sawaadix maha waxaan qadaraynaa maalan xoolahay ka dhimatay shan kun bay ahaayeen gabadho shan kun bay ka dhimatay xoolihii isku dar arigeedii iyo geeleedii iyo riyaheedii iyo isku wada dar guryihii iyo gawaari isku wada dar markii la wada qiimeeyey saarad khamsata aalaaf dulaar bay noqotay sawaadix maha nin kasta muxuu ka helayaa marka shantii kun nin kasta muxuu ka helayaa waxaan leenahay aabbaha maxaan siinay sudus soo maaha asudus minayn min sita haddaba shan kun lix u qaybi shan kun lix u qaybi maxaa kuu soo baxaya shan kun sideed boqol iyo sideed boqol iyo saddex iyo soddon iyo felisiyuu qaadanaya sawaadix maaha sideed boqol iyo saddex iyo soddon iyo wax yar buu qaadanaya sawaadix maaha waxaa soo haray zawjkeedii zawjkeedii waxaa ohanaysa rubuc maana siin arubuc min min arbaca soo maaha afartii waxaad uqaybisaa shantii kun uqaybi kun iyo laba boqol iyo iyo konton buu qaadanaya maxaa soo haray intaas ku dar maxaa soo haraya shan shantii kun maxaa ka soo haraya intaas ku dar maxaa ka soo haraya sideedii boqol iyo nacam kun iyo shan boqol intaa waxaa ka jaraysaa marka shantii kun soomad maaha nacam intaas marka waxaa qaadanaya baaqiga soar waxaa qaadanaya inankii baa qaadanaya inankii ayaa qaadanaya bimacnaa markii laga jaro intuu qaatay odaygu iyo intuu qaatay zawjku marka intaas ku daro baa shan kun laga jarayaa soomad maaha markaan shan kun ka jarno wax badan baa soo haraya laba kun sagaal boqol iyo intaas waaa qa inankii baa qaadanaya soomad maaha marka dariiqadaasna waad isticmaalaysa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala as'ilaة waa su-aalo ma ruknu malirhu rukni muxuu yahay malirhu dhaxal muxuu yahay maa arkaanu lirhi irhi arkaanti maxay tahay in sidaa la isticmaalo oo huwa iyo hiya laga tago ba asal ah ma ruknu maa huwa ruknu inaan la oran oo huwa aan la isticmaalin maa huwa lirth inaan la oran oo mal irth la isticmaal ayaa sax ah waana sida qur-anka kuso aroortay alxaaqatu maxaa ka dambeeya malxaaqa xaaqa maxay tahay maa hiya alxaaqa lama oran alqaaricatu malqaarica maa hiya alqaarica lama oran idan huwa iyo hiya lama baahna mal ruknu rukni muxuu yahay mal irhu dhaxal muxuu yahay maa arkaanu irhi irhiga rukniyadiisu maxay yihiin ma shardu shardi muxuu yahay maa shuruudu lirhi irhi shardigiis muxuu yahay mal guratu gura maxay tahay dayib anaga soo marnay cabdun aw ama xadiidkii ma sababu sabab muxuu yahay maa asbaabu lirhi irhi asbaabtiis maxay yihiin ayib ma nikaaxu nikaax muxuu yahay ma lwalaau wala muxuu yahay ma nasabu nasab muxuu yahay ma lmaanicu maanic muxuu yahay ma mawaanicu lirhi irhi mawaanicda maxay yihiin waxyaalaha manciya dhaxalka ma riqu riqu muxuu yahay addoonimo maxay tahay ma lqatlu muxuu yahay qatli almaanicu min alirhi dhaxalka mancinaya ma lmuraadu biikhtilaafi diin maxaa looga jeeda ikhtilaafu diin almaanic diiday min alirhi dhaxalka ma lxukmu idaa aslama alkaafiru xukumka muxuu noqonaya hadduu islaamo gaalkii qabla qisma tarikati muwarisihi kii u dhexleeyey almuslimi muslimkahaa xoolihiis intaan la qaybin ka hor hadduu islaamo man huwa murtad murtad waa kee ayib maa xukmuhu fi lirhi dhaxalka yani markaa xukunkiis muxuu noqonaya muu muxuu qaadanaya hal yatawaarasu zawjaani fi alaaqi rajci labada isqayb ma isku dhexlayaan rajcigii alaaqi rajciga hal yatawaarahaani fi alaaqi baain alaaqi baainka ma isku dhexlayaan wuxuu sheeku raximah llahu tacaala marka kuwa hadda dib aan ugu noqonay wuxuu la socday baabka intii aan soo marnay oo dhan ayuu markaa sheekhu markaasi su-aalo ka dhigay wuxuu sheekhu yii alwaarihaatu min anisa dumarkii wax dhexlayay alwaarihaatu min annisaai sabcun cala alijmaal haddii lasoo duuduubo dumarka wax dhexlaa waa toddoba wey cala alijmaal ayib wa ixdaa casharata cala tafsiil haddii la faahfaahiyana waa kow iyo toban wey wahuna waxaa weeye albintu waa gabadhii maydku dhalay inantu maydku dhalay bintu libni inankiisa inantuu sii dhalay wain safala abuuha aabbaheedba hoos haw dhaco oo aabbaheed ha noqdo inankii markaasi afraad ha noqdo oo ibni ibni ibni wain safala abuuha bimaxdi dukuur ida kaana bimaxdi dukuur waa haddii uu yahay rag markaa maxdi ah bimacnaa rag yani markaasi dumar aysa soo dhexgelin alumma hooyo weeye aljadatu waa tii maydka dhashay hooyadii maydka dhashay aljadatu ayeydii min qibaliha xagga hooya ka ahaatay wain calad korba ha u kacdo bimaxdi linaai ida kaanat bimaxdi inaah waa haddii ay tahay yani markaasi dumar maxdi ah faqad bimacnaa rag waa ina soo gudagelin halkaas shan aljadatu ayeeyo allati iyadaasoo yani markaasi hiya iyaduba ah umulabi aabba hooyadiis umulabi bimacnaa ayeeyadii xagga aabba wey wayn calad korba ha u kacdo idaa kaanat maxdi inaah dumar maxdi ah waa inay ku abtirsanaysaayo rag waa ina soo gudagelin halkaas ayeeyo hooyo hooyadeed hooyadeed hooyadeed ama awoowe hooyadiis hooyadeed sii wad aabbe hooyadiis hooyadeed hooyadeed sii wad saa waa inay yihiin aljadatu ayeeyo alati hiya iyaduba umu abilabi aabbo aabihii hooye u ah bimacnaa aabbo awoowe hooyadiis wey awoowe hooyadiis awoowe xagga aab awoowihi xagga aabe hooyadiis weeyaan ayib toddoba waxaa weeye aluktu shaqiiqa uktadii shaqiiqada ahayd meydka walaashii isku isku aabbay ahaayeen ta sideed waxaa weeye alukta liab waa meydka walaashii oo markaasi xagga aabba ay wadaagayeen sagaal alukta lium meydka walaashii oo xagga hooye ay wadaagayeen azawja meydka markaasi xaaskiisi almuctiqa tii markaasi muctiqadii waa tii markaasi meydka yani cid xoreysay almuctiqa waa tii wax xoreysay weeye markay kulmaan dumarkaasi kow iyo tobanka shan baa ka dhexlaya shan ayaa ka dhexlaya binto iyo bintulibni iyo umun iyo zawja iyo alukta shaqiiqa ayaa ka dhexlaya binto waxay qaadanaysaa nis bintulibni waxay qaadanaysaa sudus umana waxay noqonaysaa markaasi sudus bay qaadanaysaa zawjana waxay qaadanaysaa markaasi thumun ukta shaqiiqana casabay noqonaysaa casaba ayay noqonaysaa casabatun waxay noqonaysaa maca alkhayr baa loo yaqaanaa ayib masaladuna waxay noqonaysaa markaasi afar iyo labaatan ayay masaladii ku dhismaysaa afar iyo labaatan bay ku dhismaysaa qof kasta markaasi bintada nis bay qaadanaysaa sudusna waxaa qaadanaya bintulibnigii zawjada thumun bay qaadanaysaa okta shaqiiqana waxay noqonaysaa casaba ayay noqonaysaa halkaa inoo joog wallahu aclam